فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulanti wanaagsan dhegaystayaal qodobadaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadlay munaasabad gunaanad u ahayd dowra loo qabtay wulaadda degmooyinka wilaayaadka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalka oo beeniyey war xasan sheekh uu ku celceliyo oo ah inuu doorasho qabanayo si waafaqsan dimuqraadiyadda inta uu socdo barnaamijka waxaan idiin soo gudbinaynaa haweenka jamaame oo sahay u diyaariyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah haweenka iyo salaadiin ka hadlay goobta sahayda lagu wareejinayey dhegaystayaal barnaamijka waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan hanti dhowraha dowladda federaalk oo sheegay in maxkamadda dowladda federaalk ay diideen in la baaro barnaamijka waxaan kaloo ka marnayn wararka caalamka ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي barnaamijka waxaan ugu horreyn ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise iskoor yimaadyo xoogan ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan daanta galbeed iyadoona ciidamadii yuhuudda ay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaanaday dadka reedka degan yihiin ilawaridee maxaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in iskoor yimaadyo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan daanta galbeed ee laysto iskoor yimaadan ayaana yimid kadib markii ciidamada yuhuudda ay bilaabeen weeraro xoogu galla oo ay ku dhibaateynayaan shacabka mustadacafiintii halkaasi ku dhaqan magaalooyinka ay ka dhaceen iskoorimaadada waxaa ka mid ah magaalada naabolis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed dad goobjoogayaal ayaana waxay sheegayaan inay maqlin dhawaqa qaraxyo waaweyn oo ka dhacaya bartamaha magaalada waxayna intaa ku direen in diyaaradaha daroniska ee maamulka yuhuudda ay ciidamada yuhuudda kor ka taageerayeen khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaana ciidamada yuhuudda dhabarka loo saariyey dhanka kale ciidamada yuhuudda waxay weeraro xuku gallaa ka geysteen xerada dulkaram ee dhacda isla waqooyiga waxaana ay halkaasi waxyeelo kala duwan ku gaarsiiyeen dadka shacabka ah waxayna burburin xoogan u geysteen guryaha iyo meelaha ay deganaayeen dadka shacabka ah hay-adda saliibka gaduudan ayaana waxay sheegtay in weerarada ciidamada yuhuud ay ku dhaawacmeen koo iyo toban ruux oo shacab ah kuwa kalena xabsiga loo tixaabay washington ayaa mar kale ka hortimid qararka u n k ee maalgelinta howlgalka ee u s soomee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waxay si aada uga soo horjeesatay go-aanka lagu qeybiyey maalgelinta howlgalka ee u s somo ah isbaysi cusub oo lagu bedelay atmis guddoomiyaha guddiga xidhiirka arrimaha dibadda ee santarka maraykanka ninka lagu magacaabo jim rish ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta maraykanka ee sida aadka uga hor yimid wuxuuna tilmaamay ninkan wuxuuna tilmaamay ninkani in arrinta maalgelinta uu sababi karo in maraykanka lagu xidho waajibaad maalgelin oo joogto ah keeni kartana culaysa danka canshuuraha ah sidoo kale wuxuu tilmaamay mas-uulkan ka tirsan xukuumadda washington inay si aada ugu daalin maalgelinta howlgallada ay afrikaanta kaga jiraan soomaaliya waxna tiijaa inaysan ka keenaynin maraykanka wuxuu bixiyey lacag aada u badan balse horumarka laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka soconaya soomaaliya waa mid yar ayuu yiri riish oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka santarka maraykanka warkan ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa imaanaya xilli midooda yurub qudhiisa uu sheegay inuu awoodi karin bixinta dhaqaalaha aadka u badan ee ku baxaya isbahaysiga e u s som si kastaba howlgalka e u s som ee la doonayeen dalkan soomaaliya lagu gumaysto ayaana helin maalgelin rasmi ah waxayna arrintaas si aada u muruggelinaysaa xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa in ka badan afartan qofood ayaa ku dhintay god ku soo dumay goob macdinta laga qodo oo ku taala dalka maali wararkii naga soo gaaraya dalka maali ee galbeedka qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan inuu soo dumay god laga qodo macdinta dahabka oo ku taala galbeedka waddankaasi iyadoona halkaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad badan oo goobta ku sugnaa booliiska waddankaas ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in qaar ka mida dadkii ku dhintay dhacdadaas ay ku hobteen biyaha waxaana ka miday dadka halkaasi ku dhintay haweeney dhabarka u saaran canugeeda mas-uul maxalli ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in dhacdanay ka dhacday meel dahabka laga qodo horey looga guuray kolkaasoo ay mas-uuliyadeeda haysay shirkad lagu magacaabo bele koto dadka halkaasi ku dhintay ayaana waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa afartan iyo sideed ruux oo badankoodu yihiin dumar siday warbaahintu u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maali dalka maaliya ayaa ka mid ah waddamada ugu horeeyay dhanka soo saarka dahabka waxaana goobaha macdinta laga qoda si joogtaa uga dhaca dhulgo iyo shil ay dad badan ku dhinteen waxaa sidoo kale la mid a dalka maali waddamada kale ee dhaca galbeedka qaaradda kuwaasoo si joogtaa uga dhacan shilalka cayinkani oo kale ah waxaana inta badan dhacdooyinkan la kulma dadka baara ama raadiya dahabka ugu dambayntii ruushka ayaa weerar xoogan ka geystay gobollo badan oo ka tirsan dalka ukrein diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa weeraro xoogan ku qaaday dhowr gobol oo ka tirsan dalka ukrein ciidamadii cirka ee dalkaas ayaana waxay sheegeen in ruushka uu boqol afartan saddex diyaarood oo aan noocaan duuliyaha leh inay ku duqeeyeen gobollada ku yaala badhiga iyo koonfurta dalka ukrein ciidamadii cirka ee ukrein ayaana ku dhawaaqay inay soo rideen sagaashan shan diyaaradood oo aan noocaan duuliyaha lahayn iyagoona xaqiijiyeen laba gantaal oo bilistigaa laga soo tuuray jasiirada al qaram kuwaasoo kusii jeeday gobolka odisiya halka maamulka militariga ee gobolka malkof uu sheegay in xarunta kaabayaasha ee gobolkaasi ay waxyeele ka soo gaadheen weeraradaasi militariga ukrein ayaa maanta sheegay in ciidamada ruushka ee shalay xoojiyeen howlgalladooda militari ay ka wadaan bariga ukrein kuwaasoo inta badan loogu beegsanayo xarumaha muhiimka ee ku yaala bariga waddankaasi xukuumadda moscow ayaa waayihii dambe sii xoojisay weerarada kala duwan ay ku heyso dhulka ukrain wararka caalamka ah dhegaystayaal caawanaga intaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku jirnaa intii xalay inala socotay waxaan idinsoo gudbinay dowro bu-aale loogu soo xiray wulaada degmooyinka taasoo uu hal abuurkeeda lahaa sheekh maxamed mire waaligii wilaayaadka haddaba waxaan idinsoo gudbinaynaa qaar kale oo ka mid ah kelimaadkii munaasabadda laga jeediyey waa kan sheekh cali darwiish waalig wilaayada islaamiga hijubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تبارك وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعدكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إخوة الأعزاء أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله يعلم هذا علينا سبحانه وتعالى allihii inoogu nicmeeyey nicmat اliimaani wاlislaam nicmat اljihaadi wاlribaad nicmat اlhijrati ilaahigii ina soo gaarsiiyey nicmada maanta aan u fadhino ee ah khitaamkii xafladan dowlada soo socotay muddada allihii ina soo gaarsiiyey ee nabadgelyin inoogu dhameeyey ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan u mahad celinayaa riyaadada xarakada culimmada hadda inala joogta iyo kuwooda maqanba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran sida wanaagsan ee ummaddan aada uga fikiraysaan horumarkooda iyo sare uqaadistooda cilmiga waxaan leenahay ilaahay adinka aqbala subxaana wa tacaala dadaalkiina waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalaha martida ee nagala soo qayb galay waqtiga ayna siiyeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran Ee, sidoo kale maktabkii howshaan gacanta ku hayay si khaas ah Ee, iyo maktabka fulinteeda lahaa maktabu siyaasa walwilaayaat iyo maktabu tarbiya watacliin labada waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran oo ishoostaga ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkiina iyo juhdiga aada bixiseen allah idinka aqbala Ee, ardadii iyaguna ee, dadaalka faraha badan iyo dhabar adeega badan u sameeya muddadii ay ku jireen waxbarashada waxaan leenahay idinkana jazaakum allahu khayran waqtigiina allah idinka aqbala aada ka faa'iidaysateen ikhwat alacizaa waxaan u fadhinaa dowladii loogu magacdaray saxaabigii jaliilkaa mucaawiya bin abi sufyaan qaybteedii labaad ayaa maanta u fadhinaa xafladii khatimka ahayd ilaahay ayaan oga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacda dalika anigu waxaan rabay kelmadeyda insha allahu tacaala labadii aayadood ee hadda aan soo akrinayay ee aad garanaysaan aayadii hore culimmadu waxay dhahaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlayaa dadka wulaati lamriga ilaahay talada ugu dhibay ilaahayna wuxuu inagu farayaa oo dadkaas uu farayaa laba arrimood oo muhima ammaanada inay gutaan ayaa ugu horreysa waxaa tihiin dad mas-uuliyiina oo gobolladii dalka wilaayaadka laga soo xulay wakhtina la geliyo wax la baray ammaanaadkii iyo mas-uuliyadda aad haysaan inaad gudataan yaananan walan idiin dardaarmayaa sida ilaahayba subxaana wa tacaala inoo dardaarmay ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha talabaad ee ayadda ilaahay nagula hadlayo waxaa weeye waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ummadyaa maamulnaa waan kala xukunaa subax iyo galab waad garanaysaan wulaaddu waxay ku mashquulsan yihiin ummaddan dacwadooda iyo kiisaskooda inay kala xukumaan cidda wax kala xukumaysa qaadiga keliya maaha qof kasta oo mas-uulah oo ummaddan garteeda u fadhiisata laba muslima wax isku haysata adigu qaadiyaata waxbaad kala xukumaysaa waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala markaan wax kala xukumayno inaan ummadda u cadaalad samayn labada arrimoodna waa laba rukni oo adag oo ay ku taagan tahay dowladnimadeenna ay ku taagantahay ama islaamku uu ku taaganya weeye aayadda labaad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlaayay dadka raciyada ee mas-uulka laga yahay shacbiga muslimiinta guud ahaan juyuusta muslimiinta ciidamada iyo qayrkoodaba ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadka ilaahay rumeeyow ilaahay rasuulkiisa adeeca adiicu llah wa adiicu rasuul wa ulil amri minkum dadka ulil amriga idinka idinka mid ahna ee talada idinkugu dhiban adeeca haddii marka la helo umaro cadaalad samayso ammaanada gudata iyo raciyo toosanoo adeecda mataqaana ee umaradooda ilaahay rasuulkiisa adeecda ummadaas waxay noqonayaan umma toosan oo hagaagsan aayadda aakharkeedan ilaahay wuxuu inoogu sheegay hadduu khilaaf dhexdeenna uu yimaado oo wax laysu qabto faruduuhu ilallaahi warasuul inaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga aan kula laabano intaana haddiina laga helo ikhwa adduun iyo aakhare waan liibaanaynaa jasaakum allahu khayran waxaan kaloo rabay mas-uuliyadda maantana loo dhiibay saad dareemaysaan idinkii annagu mas-uuliyiin yahana cid innaga naga mid ah u malaymayo oo jirta inay isu soo sharaxday ama dalbatay ma jirto nin walboo naga mid a isagoo gurigiisa ama shaqadiisa ku jiraa loo doortay taana dee qofka in mas-uuliyadda loo doorto oo lala soo doonto waxaa ku jirta bishaaro iyo khayr wanaagsan nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu leeyahy xadiiskii cabdiraxmaan ibni samra markuu la hadlaayey waa tii uu lahaa laa tasal alimaarata yacni imaarada ha weydiisanin fa inaka in uctiitaha min kayri mas'alatin uxinta calayha haddii mas'alo la-aan lagu siiyo oo laguu dhiibta xilka waa lagugu kaalmaynayaa kaalmo rabbiyaad helaysaa ilaahayaa garabkaada noqonayo addoommadu ilaahay kuu cabiidinayaa ilaahay wuxuu ku siinayaa dad garabkaadaoo toosan oo talada kula hagaajiya hadday taasu dheci weydo wain uctiitaha can mas'alatin wukiilta ilayha haddii adigu aad weydiisatana dee adaa laguu tala saaranaya meeshaad kala dhacdo marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan in badan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakatu shabaab waa mas-uuliyiin xilka lala soo doontay oo loo dhiibay ilaahayaana inoogu kaalmaynaya sida nabiga caleyhi salatu salaam inoo sheegay waxaan rabaa marka mas-uuliyaddaana loo dhiibay aakhiro waa nala weydiinayaa sida nabigu inoo sheegay nabigu caleyhi salatu salaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati dhammaantiinba dee waxbaa laydin raaciyey dhammaantiinna waxaa laydinka weydiin doonaa waxa laydin raaciyay maalinta qiyaama imaamku waa raaci dadka mas-uul looga dhigay maalinta qiyaamana mas-uuliyadda waa laga weydiinaya gabadha gurigeeda joogta gurigeeda iyo mas-uulka tagoo la raaciyey maalinta qiyaamana waa laga weydiinayaa addoonkana saas oo kale maalka sayidkiisa waa laga weydiinayaa xadiiska aakhirkiis nabigu wuxuu kusoo gabagabeeyey fa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati mas-uuliyad weyn yaa qoorteena saaran ilaahayna subxaana wa tacaala uu ina weydiin doono waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala qof walba mas-uuliyaddaas siduu ku gudan lahaa inuu ku dadaalo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaana la raaciyey oo aan rabno ummadeenna inaan u ilaalinona waxa ugu horeeya diinkooda ugu horeeya dadka diinkooda in la ilaaliyo caqiidadooda loo ilaaliyo mabdaooda loo ilaaliyo waa mas-uuliyadda koowaad ee qof walboo waaliah saaran waxaa ka mid ah dadka muslimiinta wuxdadooda midnimadooda in la ilaaliyo awoodoodan in la ilaaliyo shawkadooda oo dadku dacfi iyo tabaryari aysan ku dhicin waa mas-uuliyad saaran dadka ilaahay subxaana wa tacaala talada u dhiibay waxaan leenahay waina alcayna layadmac waina alqalba layaxsun walaa naquul ila maa yardaa rabbuna ina lilahi waina ilayhi raajicuun sheekheenna allah u naxariisto gadaashiinna ilaahay nama fidneeyo wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه، كلمة أن جعل هاي إن ميشان كير هذا من دوره وحيكو سابسنا ليس الثبات على الحق حق ألو سبناده إلهي وحين اليوم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مركا samirka waaba garano waa naqaani waxaan rabaa laba noqdo oo lagu helo tamkiinka iyo nasriga ama thabaat cala alxaqi mid waaba la sheego waa sabirka midda labaadna waa alyaqiin alyaqiin yaqiintaan rabaa marka waxay dhaheen hadduu istaago iyo meelaha ay gelayso oo sida gaarka ah sida gaarka ah in loo tarkiisiyo ay laga maarmaan tahay أمير المؤمنين في الحديث وجميع المجالات سفيان المسعيد الثوري ما كلمة كيري وحيري لما أخذوا رئيسي الأمر أرن كان دين تلبدي مسألة رئيسي واحد مركي قاتين جعلهم الله رؤساء الأمة إلهي وحكي لي ومدى الرؤساء دي مركي لبا مسألة رئيسي الدين تان رئيسي وأهم مركي قاتين آه yaqiintan markuu ka hadlay ibn mascuudna waad garanaysaa waa kii yidhi aliimaanu nisfu liimaan walyaqiinu aliimaanu kullah iimaanku sabrku waa iimaanka niskiisa laakiin yaqiintu waa iimaanka oo dhan yaqiintan iyada ah markaa iyadoo shareecadii oo dhan oo la yaqiiniyo ah baan laba jaanib ka tarkiisinaynaa ama ka fiirinaynaa kan hore waxa weeye waa qeybka oo si fiican qofku u daraaseeyo dhammaantii arrintaas waxaa ishaaray oo cibaaraad cajiiba ku ishaaray xaafid alxakimi raximahullah saaxibu sulam wuxuu dhahay aliimaanu rusukh rusukh alcirfaan aliimaanu rusukh alqalbi fi lcirfaani aliimaanu rusukh qalbi fi lcirfaani xataa yakuuna algaybu kalcayaani iimaanka sida ku kamilmaya waxaa weeye qalbiga inuu ku rasakhmo mataqaana aqoonta iimaanku ay ku rasakhanta aqoonta iimaanka waxaa loo jeedaa waa ilaah iyo rasuulkiisa iyo aayaadka dabcan xataa yakuuna algaybu ilaa qaybku uu noqdo kal cirfaani wax la yaqaan oo kale ilaa kan wax loo jeedo kal cayaani baan u jeeda cirfaan ma kal cayaani wax loo jeedo kale ilaa qaybku uu ka noqdo taas weeye yaqiinka marka aayaadka fii suurati baqarana haddaad akhrisid sidaasaaba ilaahay ugu hadlay oo wuxuu yidhi kitaabkan waxaa weeye dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون qofaan aakhiradii yaqiinsanayn qabriga iyo qiyaamada iyo jannada iyo naarta si uu u jeedoo kale aan u rumaysnayn waxa weye ilaahba miyuu u baahan yahay ilaah waa kan waxa aad rabto ood ka doonaysana kuu siinayo waxaad ka cabsanaysana kaa haya haddaanba aakhiro la rumaysnayn oysan jirin qiyaama haddaysan jirin qof wax ka dambeeyana ayan jirin muxuuba muxuuba ilaah ka caabuday marka yaqiinta aakhiro markii la helo markaasaa macrifadii rabbi qofku raadinaya oo baranaya macrifada rabbi marka ay timaadana waxa weeye noqdada kale o aan ka ishaarayna yaqiinta waa kelimatu tawxiid waa kelimatu laa ilaaha ila allah oo aayaadka ay ku cad yihiin iyo axaadiistuba qofku inuu si dhaba u qaato si dhaba inuu kelimadan u rumeeyo kelimadan ikhwaanii wallaahi waxaan isleeyahay aniga caalam islaami oo dhan haziimada haysata ee maanta cadowgii surka uga taagan yahay waa kelimadan faham la-aanteeda wey kelimatu laa ilaaha ila allahu maqaf laa ilaha illa hu la dilaya oo insaan la yeelaya oo maba la fahamsanaan odhan kara kelimadan inay cahdi iyo tahay mucaahido agriminti bayco inay tahay bayco sharcadii oo dhan qofku haddii uu yidhaahdo ha layga dhagaysto inaan muslim ahay ma laga yeelay laga yeeli maayo ilaa u kalimateynkan ku dhawaaq laga yeeli maayo maan laga akhrisana waa badiyey meele aan laysku ogeyno waan galgalay ha layga raali hado bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
munaasabadda xiritaanka dowladda wulaadda degmooyinka waxaa kaloo ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمجنا الله داف أرت الله نوحري جنة الله نقليو قال الله جديو يهودا قارهان يتوبي الله بابيو maraykan duufaana allah ku sii daayo insha allahu tacaala war badan ma dhimana farxad intaaad xaraysnaydeen shalay iyo maalmihii ka soo horreeyeen laydiin sheegay tobankii beri yaa rabaa farxaddiina uun ku khatimno insha allahu tacaala farxadda aad ku soo dhowaanaysaan raggiina xaraysnaa dee ragga dowlooyinka ma naqaan laakiin ragga mucaskaraadka markay xaraysan yihiin xataa saacad looma ogola saa darteed waa dad cusub qaarkiinna waaba ku jiraan raggaa meesha qaana waad ku jiraan farxadda aad ku soo dhowaanaysaan gaalkii jaraam ahaa dowladihii riddaha in dhaqaalaha ka goostay ku soo dhowaada nimankii macawislaydiya wadaadku ka gebyahayey jeete inuu meydkoodii aada loo baabi'iyey hiiraanna ay saddex meel kaga hadheen ku bishaaraysta waxaad ku bishaaraysataan dadka muslimiinta ah ee falastiin ku noolaa inay guulaysteen ayana ku bishaaraysta waxaa biistii yuhuudda hortiisa lagu sii dhiibahayo oo yuhuudda ay dhiibahayaan qaar ka mid ah yaxya sinwaar bay ku dhiibaan gurigiisii ayagoo hubaysan yihiin walaalehen ayadana waa bishaaro waxaa ku bishaaraysataan odaygii guur guurtaa inuu waashay marra etoobiyuu aadaa marra masar buu aadaa marra allatiriyuu aadaa marra lacagaa meel laga xayiraa gabarhtiisaa daba socoto kiniini ku daba wada hadduu waayana wuu dhacayaa meel xun bay hawshiisa maraysaa ku bishaaraysta inta haddaan ka baxo walaalayaal maanta idinkaa culimo ah barnaamijka loo fadhiyana waa soo qaadateen muddo dhanna idinkii macallimiinta ka niqaashahaya annagaa markan waxaan u baahannahay inaad nagu dul akhridaan cusubta soo qaadateen annaga waxba kama hayna laakiin hadafkay xarakadu ka leedahay inay dowlo qabato wulaadana u qabato waxaa laga cararahayaa ama aan rabnaa inaanaan ku dhaboobin axaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana allahu saacadda qiyaam goormay dhace kaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda iyo amarka iyo madaxtinimada iyo wulaadda dadaan ehelayn haddii loo tiiriyo saacaddaasay dhici doontaa haddii marka wulaaddii tahliil aan lagu samaynin oon aqoonti kor loo soo qaadin taas ayna qabsanaysa qiyaamadii baa taagan ka carar laga cararahayo yaa la rabaa inay nagu dhicin idaa usnida alamru ilaa kayri ahli waa hadaf xadiidka nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saacadda qiyaam markay soo dhowaato cilmigu wuu yaraanhayaa jahliguna wuu badanhayaa ilaa dadka mas-uul ay u noqdaan dad juhaalo ah oon diinta wax badan kala soconin kadibna masalo diini a la weydiiyo ay fadwoodaan si diinta alla ka baxsan subxaana wa tacaala ayaguna marka way dhumeen mujtamacii iyo bulshadiina way dhumiyeen waa arrin aada khatar u ah marka sayna taas u dhicin wayna wulaaduna khatar u gelin mujtamacna u baadiyaynin yaa waxaan rabaa in aqoonteeni diimeed la dhiso aqoonta la dhisaayo marka awalan waa aqoon ku salaysan shareecada islaamka alkitaab wasunna wey aqoontoona halkaasaa master u ah ahlu sunna waljamaaca ama salafu saalix iyo firaqda bidcada ah maxay iskugu keeni laayihin masterkay wax ka qaataan baan isku mid ahayn salafku masterkoodu alkitaab wasunna weeye qolyahan kaliya mutakallimiin waxay ka qaataan caqliyaad iyo hawo iyo waxaan jirin bay ka qaataan yaa master u ah innaga marka masterkeenna wax badan aan qabanayno alkitaab wasunna wey insha allahu tacaala alkitaab wasunnana ma hirgelhayaan ilaa shirkigan laga fogaado towxiidkana uu saldhigto alla wuxuu leeyahay kuwa iimaankiina saxay shirkigiina ka fogaaday amni bay leeyihin waana dadka ilaahay towfiiq uu waafajiyey ilhidaaya waa taqaanaano xagga ilahay waa towfiiq wey towfiiqu ilahay ku waafajinaya subxaana wa tacaala asxaabta rasuulka dad badanoo idaari iyo adduun ka soo baxay maahayn laakiin waxay fahansanayeen alkitaab wasunna waxay fahansanayeen altowxiid washirk ilaahna waxa kasta waa u hirgeliyey subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa marka cilmigaa aan qaadanay insha allahu tacaala inaan hirgelinno soomaalida waxaa lagu dhaliilaa haddii hal sano la siiyo waxbarasho la siiyo waxa ugu badanee la badbaadiyo bacda towxiid waa nafta kadibna dagaal la geliyo wixii loo soo dhigay halxab ma hirgelinhayo soomaalidu aan orodno xabadda ridno haddana aan soo orodno wey wax allah wixii la baray caskariyaha maba hirgeliyaanba marka innagu sida waa inaan ka duwanaanaayo waxa diina la akhrinahayo ee naloo sheegay calaqal waa inaan hirgelina insha allahu tacaala waxaa la doonayaa marka dheerayn mayna insha allahu tacaala wixii aan bareennay aan mujtamaceennii kula laabanno insha allahu tacaala nasteexadana aan badinno ummad baad la dhaqmaysaan dad baa war kuu keenaaya haddii wixii lagu keena waan ogaa tirada ka war waan ogahay waan aqaanaa ka war xataa haddaad garanaysa xataa ruuxi markale kuu xiisu maayo w waan aqaanaa haddaan waan ogaa iyo horaan u samayn haddaad tidhaahdo dee mardan maxaa imaanaysa in waxba laguu sheegin xataa adoog waa la dhegaysaa xataa shucuurta mas-uuliyadda ka mid taha xataa waa la dhegaysaa ruuxa waa la qiimeeya waxna waa laga qoraa marka dadkaa ku laabanaysaan insha allahu tacaala sidai aad shalay ahaydeen berri waynaada noqonin walayaa wariyaha wadaadka waxbuu soo bartay laakiin hadday sidai aad shalay ku tagteen iyo sida maanta maanta ay darraata ka war waa mushkilo hadday waxba iska ka bedeli waayaan ka war waa mushkilo labaad insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa wixii aad ahaydeen shalay maanta ma tiidin annaga waxaan noogu yeedhayna inaan markhaati idinku noqonno wey insha allahu tacaala marka dadaala ilaahayna adina gargalo oo ilahay idinku caawiyo hawshiinna wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي hagaag qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay haweenka wax ka barta madaarista magaalada jamaame ayaa sahay ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta magaalada jamaame waxaa ka dhacday munaasabad ay ka soo qayb galeen marti kala duwan oo haweenka dhigta madaarista jamaame ay ku soo bandhigayeen hadiyada kala duwan oo loogu talagalay ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ugu horeyn gabdhihii hadiyadaha bixinayey ayaa munaasabadda ka jeediyey hadallo warbixin u badan maanta waxaan halkan ku soo wareejinnay soddon iyo saddex loor oo buskud ah soddon kaartoon oo timir ah iyo kun iyo laba boqol oo doolsho ah waxaa kalaa u sii dheer boqol xaboo caagada daahaaran waxaa kalaa u sii dheer kitaabka xisnul muslimka iyo xergihii lagu soo xirxiri lahay gaalada n halkan waxaan fariin ugu dirayaa murtadiinta waxaan leeyahay murtadiinyey diinta ilaahay waa ka ridoodeen laakiinse inshaa allah rag baa idin taagan murtadiinay waxaan idin leeyahay mactableedu gaalada haddaad macooda tihiin mindidaan qoortiinay saaran tahay murtadka dhiiggiisana inuu mawax yahay muranka ma taagno walaalaheena muslimiinta bay mugdiga ku mireen mujaahidiinay waxaan leeyahay murtadkaad aragtaan madaxa ka jira allah baa maciinaya annagoo gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool maxaafadatul jamaama gobolka jubbada hoose oo maanta maxay tahay hadiyo kala nooca aan ku bixinayo jihaadka ilaahay baa ku mahadsan agooddaas annaga malihin allah raxmaanka ayaa noo qadaray ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu rabbi raxmaanka naga aqbalo uu noo saaro miisaanka xasanaad oo kuwa istutus iyo riyaa ilaahay ka ilaaliya inuu naga dhigo waxaan leeyahay walaalaheenna mujaahidiinta ah oo nimcadan iyo barwaaqadan iyo bashbashkan oo dhiigooda iyo nafsadooda ay ku imaadaan waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr annaguna gabdhihiinna baan nahay hooyooyinkiinna baan nahay insha allah waana ina garab taaganna haween iyo maalin sidaa iniga junti juhda iniigu bixin leen ayaan ku fikiraynaa insha allahu gabdhahan dhaaminkaan bixiyey oo lagu dhalaalaayo dhalantaada yaysan naga noqonin ishay dhammaanayo gaalada dharbaxshay u tahay iyo dhiil colaadeede dhabada jihaadkana hadduu dheelinoo yahaye waa inaan dhexda dhuujisannoo dheefta bixinaaye haddii aanu nahay gabdhaha ku nool wilaayooyinka islaamiga ah ee xarakada maamusho kuna maamusho kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayi wasalam waxaan idinla garab taaganahay hiil iyo hoo intaba mujaahidiinta geesiyaalka ah ee ka dagaalamaya bariga afrika waxaan leeyahay sii wada jihaadkiina aad kula xisaabtamaysaan cadowga horarka ku ah diinta islaamka iskuna soo bahaysta inay baabi'iyaan diinta iyo dadka ehelku u ah diinta raba inay dumiyaan nuurka ilaahey waxaan kaloo leeyahay mujaahidiinta sii socda waddadan ku sii socda sabra kuna sabartama cadowga sugnaada alla ayaa maciina ah waana mawlihiina alle alla waa u gargaaraa mu'miniinta meel kastoo ay joogaan alla u kaashada jihaadkiina sabarka waa saacado kadibna ciribta dambe waxaa iska leh mu'miniinta hadduu alla yidhaahdo insha alla hamigiin ha ahaado mujaahidiinta inaad diinta gaarsiisaan dunida oo dhan dadka oo dhan ay hoos yimaadaan xukunka shareecada islaamka sidan oo kale waxaan leeyahay raayadan islaamka ah raayadan sawdaa ama abyad ah ka dultaaga washington insha allah alla kuma cusla arrintaasi ina allaha calaa kulli shayin qadiir mujaahidiinta waxaan ka rajaynaynaa inay dib u soo celiyaan khilaafada islaamiga ah biidni illaah waanu sugaynaa haddii aan nahay gabdhaha ku nool wilaayooyinka insha allaahu aad baan u faraxsanahay maanta onkod baa wax yidhi oo dad baa soo ifbaxay maanta arrimaha jihaadka iyo haddii loo ogolaado talada ilaah baa idin abaalmarinaya taaha la ogaado gabdhaheenna maxay ahayd aad baan u tiro badannahay waxaan gaaraynaa ugu yaraan kun gabdhood iyo wixii ka badan waxaan jeclahay safarkan safarka ka dambeeya in halahan iyo ka badan la keeno aan keeno kun kartoonoo timir ah kun kartoonoo buskud ah kun caag daaqado oo hugsi ah insha allaahu kitaabada xusn muslimkan aan keeno intaasoo kartoon anigoo magaceyga kabilaaba uma mujaahid oo ku nool degmada jamaame waxaan dhihdhihi lahaa walaalahayga unbaa dhaheen farxad aan la soo koobi karin baan dhex fadhinaa caaga haddaa la dhihi lahaa haddaa timir la dhihi lahaa haddaa buskud la dhihi lahaa wax la sheegi karaba ma laha meeshaaniito alxamdulilaah ilaahay unbaa ku mahadsan maasha allah gabdhaha way garab joogaan wiilasha mujaahidiinta seeftaaneet iyo midadan waxaa loo bixiyey murtadiinta yaryariista lama rabo axmedo iyo guurguurta in lagu keeno ayakoo la soo goorace haddaa waxay ahayd xabad seef iyo toore ayaan u haysanaa dagaalkii asxaabta oo nabi maxamed salla alai wasalam ayaan ku dayanhaynaa dagaalkaasaan diyaar u nahay anaga dumar haddaan nahay iyo raggeennaba seefaheena iyo midiyaalkeena ayaan gacanta ku haysanaa isbuuc ayaan ku soo aruurinay intaaneeto hal maalinaan ka dhawaaqnay ka dambe isbuuc gabdhaha ayakaaba inta hadiidi keenaaya ayakoon guryaha loo tegin madarasada ayakaaba keenaaya afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose nabadoon macalin maxamed cabdi duuba ugaaska beesha ashraaf ee jubbada hoose ugaas ibraahim shariif iyo nabadoon maslax ugaaska beesha harti ayaa ka hadlay munaasabadda gabdhahan maanta bixinayana waa gabdhaha jubba sufla ama jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame gabdhaha waxay tabarucaad maanta ugu deeqayaan mujaahidiinta ayaa rabaa inaan halkan ka xuso insha allahu tacaala awalan gabdhaha waxay diyaariyeen buskud ayay diyaariyeen buskudkaasay ugu talagaleen walaalaha mujaahidiinta inay tuquurta ku isticmaalaan buskuskaas oo ka kooban soddon iyo saddex loor ayuu ka kooban yahay allaahu akbar allaahu akbar waxaa kaloo gabdhaha keeneen timir soddon kaartoon ah gabdhaha waxay kaloo halkaa keeneen doolsho doolshadaas oo ka kooban kun iyo laba boqol oo xabbo doolsho ah waxay kaloo gabdhaha halkan keeneen caaga loo yaqaano kuwa dahaaran ama kuwa la galeeyey oo saddexlayaasha ah kuwaas oo ka kooban boqol xabbo waxaa kaloo gabdhaha halkaa ku bixiyeen koobabka loo yaqaano okeeda oo mujaahidiinta ay shaaha ku cabbaan kuwaasoo ka kooban toban dersi ka kooban waxay kaloo halkaa gabdhaha ku bixiyeen waxay tahay saliid naarjiin waa la yaqaanaa saliiddaas oo ah laba kartoon waxaa loo bixiyey saliiddaasna waxay tahay qoryaha cadowga marka la aadaya in lagu safeeyo gaaladana lagula dagaalamo biidni illahi tacaala gabdhaha waxay meeshaa kale ku bixiyeen waxaa ka mid ah go' bay bixiyeen funaanad bay bixiyeen waxay bixiyeen buumooyin iyo cimaamado ayagoo ka kooban si guud ahaan boqol toban iyo shan ayuu ka kooban yahay dharka waxaa kaloo gabdhaha bixiyeen oo halkan yaallo midiyooyin iyo xirgo hadda waa la yaqaanaa mididan cadowga alla subxaana wa tacaala ayaa la iskaga dhiciyaa marna waa lagu qalaa marna waaba lagu durayaa marna hilibkaa lagu cunayaa faa'iido badanay marka u leedahay mujaahidka inuu midi qaato iyo seef ayadana dersinna oo sakiinna way ku soo dareen jazaahu allahu khayra aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo waxaa kaloo meesha yaallo xisnu muslim oo asagana ah tiradiisa soddon iyo saddex kolley intaa oo qalabka ayay gabdhaha ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayaan walaalaha mujaahidiinteenna hadiyad ugu dhiibayaan waxaan leenahay marka jazaahu allah khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum waxaa kaloo hadda socda funaanadaha garanka ayaa ku jiro oo halkaa lagu soo darayo ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala mar kastana waxaa waaye hadda waxaad u taagantihiin kitaabka alla subxaana wa tacaala u nusrayntiisa oo haddaa maanta la bixiyo berri baa la bixinayaa haddana biidn illaahi tacaala ma intuu jihaadkii taagan yahay oo walaalaha ay tuquurta ku jiraan cadowna is hayno waa lagama maarmaan waay in maalin walba aan wax la baxno waxaanu mahad celinaynaa gabdhaheenna muslimiinta ah muwaxidiinta ah muxajibiinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala karin siiyey in maanta walaalahooda ay garab istaagaan ay la garab istaagaan hiil iyo hooba dhaqaalahooda ay ku bixiyaan mana ahan markii ugu horreysay gabdhaha degmada jamaamo ay bixiyaan maalkooda iyo wakhtigoodaba ay ku bixiyaan walaalahooda inay ku garab istaagaan mana ahaan doonto insha allah markii ugu dambayso maadaama walaalaha gabdhaha muslimiinta ilaahay fahamsiiyey walaalahooda inay garab istaagaan ku bixiyaan maxaan ku idhahdaa wakhtigooda iyo maalkooda hadda aan u jeedno ee walaalka uu noo tiriyey doolshooyinka iyo buskudaha iyo maxaan ku idhahdaa timirta waxaa kaloo idin leeyahay ubadka aad dasheen iyo wiilasha ay soo ja- u tihiin maanta mujaahidiinta ah inaad ku macnaha kuyada diilogelisaan howsha ay hayaan inay adkeeyaan sababtoo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay afarta bilood ashir xumka ah markay i dhammaato ilaahay wuxuu noo sheegay gaalada in la laayo faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuh meel alle meeshaad ka qabataan laayo nu yidhi waquduuhum qabqabtuuna yidhi waxsuruuhum macnaha ixsaar geliya kooba irid walbana u fadhiista marka raggii intaas lagu amray idinka ayaa dhalay idinka ayaa wax laydinka raba inaad ku carabisaan aad u sheegtaan gaalada inay laayaan qabqabtaan ixsaar ay geliyaan jididkan ay u fadhiistaan waxaad tihiin warshad waxaad tihiin mucallimiin ilmahaas waxaa laydinka rabaa insha allah inaad ku baraarujisaan in ay qabtaan maxaan ku yidhahdaa hoolahaas ilaahay subxaana wa tacaala u xil saaray oo maxaan ku yidhahdaa waxaa la yidhi waraabaha iyo ilmaha isma arkin laakiin waa laba wala kala sheegay waa- macnaa waa laba wala- macnaa war loo kala sheegay ilmaha markii bannaankaas habeen u baxa la yidhahdo waxay leeyihiin ma baxayna waraabaan nucnaa waraabaha ma aysan arkin laakiin waa loo sheegay waalidiinta u sheegay ilmaha inaad ku barbaarisaan inay gaalada laayaan qabqabtaan ixsaar ay geliyaan jididkay u fadhiistaan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin gabdhahan gobolkan jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maanta ukow ma ahan agab ay wareejinayaan aniga wax badanaan u soo taagnaa mar walbane waxay ku aadiyaan xaaladaha loo baahan yahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay waxaad dareemaysiin hadda waxaan ugu soo aadan bisha barakeysneed ee ramadaan ragga safuufta joogana waad dareemaysiin waa dad guryahooda ka soo tegey xaasaskoodii ka soo dheeraaday carruurtoodii ka soo dheeraaday waxa hadda gabdhaha ay u soo diyaareen waad ujeediin waxyaabaha khayrka badnaa sida timirtoo kale oo sunno ahayd in insha allahu tacaala lagu afuro insha allahu tacaala ay gabdhihii keeneen laakiin gabdhahan waxaan leenahay waa hooyooyinkeenna waa walaalaheenna waa gabdhaheenna aad bay u dadaalaan ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkooda dadaal ha ugu daro ha u labalaabo waxay soo bixiyeen insha allahu tacaala beddelkeedaoo khayr qaba allah siiyo ayagii iyo owlaadoodaba allah ku barakeeyo shar jinni iyo shar insaba allah ugu qabto gabdhaha intixaamaad iyo waxbaa ku yaro dhiganoo shayaadiin iyo waxbaa dhibaayee ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ugu baryaynaa maanta sadaqadan ay bixiyeen darteeda inuu ilaahay xanuunka ugu wada qaado dhammaantooda ilaahay wada caafiyo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda inuu diinta u furo jihaadkan insha allah wuxuu socon doonaa ilaa iyo macnaha insha allahu tacaala diintan ilaahay subxaana wa tacaala uu namankana siiyo gaalna la waayo ilaa iyo in jisa laga qaado jihaadkan marnaba istaagayo gabdhahan insha allahu tacaala kudaysho wanaagsan ay leeyihiin insha allahu tacaala jiilka hadda soo socdana waxaan leenahay gabdhahaas kudayda jid fiicanay sunno fiicanay jideeyeen sunnadan haddee insha Allah, sunno fiican qofkii jideeyena insha allahu tacaala wanaageedu leeyahay qofkii xumaan jideeyena haddee xumaantiisu leeyahay annagana haddaan odayaalkoodana